bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacaalى baabu man shahra sayfahu ثuma wadacahu fi الnaas baabu bayaani xukmi man qof xukunkii caddayntiiba u baab yahay shahara sayfahu seeftiisa bixiyey oo siibay oo galka ka bixiyey huma markaa dabadeed wadacahu dhigay fi nnaasi dadka dhexdooda intuu seeftii galka ka baxsaday dadkii muslimiinta dhexdooda dhex dhigay oo markaa yacnii seeftiisa muslimiinta ku dilayo oo ku leynayo ee kaa xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana alfadl bnu muusa wa huwa alfadl bnu muusa الsinaaniyu qaala xadaanaa macmaru can ibni طaawuusi wa cabdullahi bnu طaawuus can ibni الzubayr can rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslama qaal man shahara sayfahu qofkii seeftiisa bixiyo oo siibto huma wadacahu dabadeed yeelo oo dhex dhigo ay fi nnaasi dadka dhexdooda ayb ay darabahum bihi oo ku garaaco dadka fa damuhu qofka dhiiggiisu hadarun waa mid aan wax kasoo qaad lahayn oo diyo iyo qisaas iyo kafaaro toona male ninkaa in layska celiyo oo markaa idaayadiisa iyo dhibkiisa markaa sidaas lagu joojiyo ayb xadiidka nasaa-i baa wariyey ibn اlmadini wuxuu leeyahay cali bn اlmadini shaykhu اlimaam اlbukhaari xadiidu munkaru ضaciif xadiidkan waa xadiid munkar ah oo daciif ah tahdiibu tahdiibka ayaa ibnu xajar uu kaga soo guuriyey dabaraanina wuxuu yihi lam yadkur fi hada اlxadiidi axadu miman rawaahu can macmarin ibn الzubayr ila اlfadl bnu muusa warawaahu cabdالrazaaq wagayruhu maqطuucan marka cabdullaahi bnu zubayr waxaa sheegay oo keliya waa alfadl bnu muusa gayruhu ma sheegin ibnu zubayr oo marka can abiihi can rasuuli llahi sal ll slam ama can abiihi qaala man shahara sayfahu huma wadacahu fadamuhu hadarun marka sidaasaa marka xadiidka ou dacfi ugu jiraa xaakimna mustadrag uu kusoo saaray min dariiqi wuhayb bni khaalid isagoo fadl bnu muusa mutaabiceeyey oo wuxuu ku mutaabiceeyey in nebiga loo kor yeelay cabdurazaaq fi lmusanaf xadiidka ibnu zubayr uu ku waqfiyey ayb waqfigaasna waa lagu raacay dad badan baa macmar ku raacay ibnu jurayj uu ka mid yahay bukhaari marka wuxuu yihi inamaa yarwuunahu can ibni zubayr mawquufan xadiidka ibnu zubayray ka warinayaan isagoo isaga mowquuf ku ah cilalulkabiirka tirmidi bukhaari sidaas ayuu ga ayuu ka sheegay marka xadiidkan marfuucnimadiisu waa laga xoog badan yahay laakiin waxaan kusoo marnay axaadiidtii hore qofkii qof dhiiggiisa ama ehelkiisa ama maalkiisa duulaan ku ah haddii uu iska celiyo oo uu kaa sidaas ku dhinto dhiiggiisu inuu hadar uu yahay wbihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahiima qaala akhbaranaa cabdurazaaq bihada اlisnaadi midlahu ayuu wariyey walam yarfachu waa kaa marka xadiidka cabdurazaaq oo mowquufka ah wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil adaxaaku bnu mahlad can bni jurayjin can ibni طaawuusi can abiihi can ibni الzubayr qaala ibnu zubayr wuxuu yihi man rafaca الsilaaxa huma wadacahu hubka qofkii kor yeelo kor u qaado huma wadacahu dabadeed dadka dhigo dhexdooda fadamuhu hadarun dhiiggiisu waa hadar marka isxaaq can cabdirazaaq oo marka can ibni طaawuus ibnu jurayj can ibni taawuus ibnu jurayj marka cabdirazaaq uu riwaayada hadda ku mutaabiciyey labaduna waxay tilmaameen in xadiidku uu yahay mowquuf cala bni zubayr wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu camri bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii malikun wa cabdullaahi bnu cumara cabdullaahi bnu cumar abu cabdiraxmaan almadaniyu alcumariyu daciifun wa usaamatu bnu zayd waa usaamatu bnu zayd alleythiyu saxaabigii maaha wa yuunus bnu yaziida intoodaas ana naafican akhbarahum marka cabdullaahi bnu cumarkan dacfigiisa waxba ma dhibaayo lianna dad badan baa hadda isaga garab joogo oo xadiidka la wariyey ana naafican akhbarahum can cabdillaahi bni cumara ana nabiya sal l slama qaala man man xamala calayna asilaaxa qofkii korkeenna hub noo qaato falaysa mina annaga naga mid ma aha marka man xamala calayna asilaaxa man xamala qofkii qaado calaynaa dusheenna ku qaado asilaaxa hubka oo annaga markaa nagu dhufto oo nagu laayo falaysa minaa innaga naga mid ma aha marka falaysa minaadan marka maxaa laga wadaa sideedaas in loo fasiro oo aan hoos loo sii dhexgelin ayaa salafka qaar ka mida laga wariyay ibnu cuyeyne iyo si qofka nafsadiisa ay u taabato oo haddii la yidhaha ninkii annaga qof yacni muslimka ninkii dhexdooda yacni intuu hub ku qaato ayaga ku laaya xaqdarro falaysa minaa muslimiinta ka mid ma aha ayaa la leeyahay marka oo annaga naga mid ma ahan sidaasaa la dhahayaa si waciidka ama yacni waxaan ujeedaa tarhiibka cabsigelinta qalbigiisa ay aada ugu dhacdo oo waxay dhihi jireen salafka qaarkood axaadiidtan waa warinaynaa walaa nufasir walaa nufasir marka maxay ka wadaan aada uma sii faahfaahinayno leanna marka la joogo maqaam oo zaj tarkiib iyo tarhiib waxba ma loo faahfaahinayo si qofku foolxumadan uu uga dheeraado ee macnuhu marka laakiin markay xugun joogto falaysa minaa ma laga wado waa gaal diinta ka baxay waayo rasuulka sala allahu alay yacni qur-aanku alla wuxuu leeyahay wain daa'ifataani min almu'miniina qtataluu iyagoo dagaalamaya mu'miniin lagu sheegay xadiidkii nebiga wuxuu ahaa ina bni hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inay dagaalamayaanna waa la sheegay muslimnimadana lagama bixinin marka bimujarad qofka muslimka inuu qof kaloo muslima la dagaalo gaalnimo diinta uga baxaya ma ahan arrin laakiin aada u culus waayo oo kufrigeeduna waa kufrun duuna kufrin marka ay tarqii xugun aynan jooginna axaadiidtan sidaan in loo sheego waxaa la diidayaa marka in lagu fasiro falaysa minaa falaysa mitlanaa oo macnuhu maahan annaga oo kala ma aha inuu nebigu leeyahay sal lla l slam tafsiirkaasna tafsiir oo waxaa weeyaan murji-ada loo nisbeeyo ama ayba qabaan waayo waxaa ka dhalanayso haddii uunan sidaas yeelin inuu la mid noqonayo nebiga sal lla l slam haddii xataa uu hadda muslin uunan dilin oo uu ka leexdo muslimiinta xaqdarada lagu dilaayo macnaheedu maahan inuu rasuulka la mid noqonayo xagga iimaanka uu kula mid noqon karo marka dee waxaa weeyaan saas marka falaysa midkalanaada ma aha macnuhu marka ayb qaar kalena waxay u fasireen man xamala calayna silaaxa khaasatan waxaa loo jeedaa bay dhaheen nebiga sal ll ly slam iyo asxaabtiisa oo marka macnuhu wuxuu noqonaya ninkii annaga hub noo qaato oo rasuulkii iyo asxaabtiisii la dagaalamo oo dilo oo yacni inuu dilo diyaar u ah kaasi marka yani falaysa minaa waaba muslin maana waa gaal leanna inuu nebiga rumaysnaado iyo inuu la dagaalamo iskeenayaan labadaas qaaraa marka sidaa u fasiraya iyagana laakiin tafsiirka hore ayaa kulligood ugu saugu ugu munaasabsan ayb marka man xamala calayna silaaxana waxaa weeyaan liqitaalihim bihi bigayri xaqin haddii xaq lagula dagaalamaayo dembi ma ah ilaa yani bigayri xaqin waayo waxa marka falaysa minaada qofka uu ku mutaysanayo ama idaa yani idaa qaatalahum bixaqin dembi ma noqonaysa markaas hade wixii markaa lagula dagaalami karana sharcigaaba caddaynaya wbihi qala akbaranaa maxmuud bnu ghaylana qala xadaanaa cabdلrazaq cabdالrazaq bnu hamaan aلصancani qala akbarana الthawriyu waa sufyaan bnu sufyaan bnu saciid الthawri can abihi can bni abi nucmin cabdالraxman bnu abi nucmin اlbajaliy alkuufiyu alcaabid saduuqun rawaa lahu asxaabu اlkutubi الsita can abi saciidin اlkhudriy qaala bacatha caliyun cali wuxuu diray ila اnabiy sal ll ly slam nebiga xaggiisa wahuwa bilyamani isagoo yeman joogo biduhaybatin ayuu la diray dahab yar gabal dahab ah oo fii turbatihaa ciiddeeda markaa yacnii dhexdeeda ah fii turbatihaa yacnii maca turbatihaa gabal dahaba oo caradii ay la socoto bimacnaa aan la saafi garaynin waayo oo aan xataa caradii aan laga tirtirinoo godkii lagala soo baxay macdinkii godkii lagala soo baxay caradiisii baa weli ku taalla faqasamahaa wuxuu u qeybiyey bayna alaqraci bni xaabisin alxandaliy huma axadi bani mujaashic ahaa wa bayna cuyaynata bni badrin alfazaariy wa bayna calqamata bni culaatata alcaamiriy huma axadi bani kilaab ahaa wa bayna zayd alkhayl alطaa'i huma axadi bani nabhaan ahaa qaala waxa uu yidhi marka dadkaas u qeybiyey odayaalkaas faqadibat qurayshun quraysh waa xanaaqday iyo walansaaru iyo ansaarba qaaluu waxay yidhaahdeen yucطii sanaadiida ahli najdin odayaalka reer najdi ayuu siinayaa wayadacunaa annagana waa naga tegaan yani rasuulkii odayaalkaas reer najdi buu siinayaa annagana waa naga tegaya faqaala wuxuu yidhi inamaa ata'alafuhum anigu waan soo dumaa kuwaan kuwaan iimaankooda daciifa adduunyadaasaan siinayaa waa soo dumayaa ayb fa aqbala rajulun intaas markaa waa laga qanciyay ayaga qofka bani aadamkan waxa waa weydii karaan ayaga marka nebiga dhiba iyo qeybta nebiga uu qeybiye cadaalad darro waaye iyo midna ma dhihin ayaga ee waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay kuwaanna waa siinaa annagana waa naga tegaa sababtou marka ayaga uga tegay kuwaanna u siiyey oo u sheegay waana ku qanceen qofka markaa iidaa iyo nebiga dhibitaan iyo la dhibaayo iyo maaha marka taas fa aqbala rajulu nin ayaa soo jeestay gaa'iru lcaynayni labadiisa indhood ay god ku jiraan ay godan yihiin indhihiisu ay godan yihiin naati-u lwajnatayni labadiisa goonna ay soo taagan yihiin nin labada goon ay soo taagan yihiin indhuhuna ay god ku jiraan kathu lixyati gar badan oo garkiisu weyn yahay maxluuqu ra'si madaxiisuna mid la xiiray uu yahay faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow itaqi llaaha ilaahay ka cabso ninkaani marka de nebiguu duraa kan sala allahu calayhi wasalam itaqi llaaha alla ka cabso qaala wuxuu yidhi man yutic illaaha yaa alla adeecayo idaa casaytuhu haddaan aniga caasiyo yaa ilaahay adeecayaba aya'manunii calaa ahli اlardi ilaahayma wuxuu igu aaminayaa dadka dhulka yani dadka dhulka dushooda iyo maamulkooda miyuu igu aaminayaa walaa ta'manuunii idinkana idin i aamini maysaan miya allana risaaladii iikiins risaaladiinii baa la iisoo dhiibay oo alla igu aaminay idinkuna ima aaminaysaan miya ilaahay baaba i aaminay fasa'ala rajulun nin ayaa su-aalay min alqowmi dadka ka mida qatlahu ninkaa dilkiisa famanacahu nebigu waa ka celiyay iska daaguud haddii la yidhaaha marka nebigu muxuu ninkan u daayay dee cay arrintan waa naq waa nuqsaan uu nebiga nuqsaamiyey waana cay in la dilo ayayna ayay mudan tahay waa soo marnay hadda ninkaani marka muxuu nebiga isaga daayey sala allahu calayhi wasalam dilkiisa waxaa la leeyahay rasuulka xaqan isagaa iska lahay xaqiisa hadduu doono waa waa waa cafin karaa ama waa ka tegi karaa laakiin bacda annebi sala ll ly slam markuu dhintay kadib cidna xaqiisa waa cafinay ma dhihi karaan sidaasaa marka ay ku kala duwan yihiin sababta marka da uu isaga dhaafay nebiga wuxuu u arkay mafsadada ka dhalan karto inay badan tahay ama yacnii maslaxa unbuu ka fiiriyey dhaafitaankaas falamaa wallaa markuu jeestay qaala wuxuu yidhi ina min di'di'i haadaa midkan asalkiisa qowman ayaa ayaa ka ah ayaa ahaanayo qolo yaqrujuuna way soo baxayaan yaqra'uuna alqur'aana qur-aankaay aqrinayaan laa yujaawisu xanaajirahum kalxamahooda ma dhaafaayo yani qur-aankii bay aqrinayaan kalxantii ma dhaafaayo macnaheeda qalbiga ma u degaayo qalbigana meeshii wax lagu fahmaayey waayo marka qur-aankii waa akrinayaan laakiin kalxamahooda ma dhaafayo yamruquuna min addiini diintay ka siibmayaan muruuqa sahmi leebka siibmitaankiisa min alramiyati ugaarta lagu ganay oo uga siibmo oo kale leebku markuu xoog u dhaco oo fallaartu ay xoog ugu dhacdo sagaarada ama ugaarta waa ka waa waa gelaysaa dhinac kale uga baxaysaa hadday xabad tahay waxaa lagu dhuftayna xabadda waaba ka degdeg badan tahay dhinac intay uga dhacday dhinaca kale uga baxaysaa bacdi riwaayaat waxay leeyihin haddii la fiiriyo yacni fallaartii dhiig xataa ma la arkaayo oo inta dhiigga ounan imaanin iyadaaba ka dustay qoladaani marka yacni qrdiinka sidaasay uga dusayaan uga dhexbaxayaan ayagoo aan wax tacalluqa markaas aan la lahayn ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanaa qofka isagoo isleh diintii kama bixin haddana inuu ka baxsan yahay inay saa dhici karto waayo hadda nimankan ayagu isma lahayn diinta waa ka baxdeen maca dalika rasuulkii wuxuu leeyahay diinku waa ka baxsan yihiin ayb iyaga marka khawaarijtuna waa la isku khilaafay dadkaa nebigu tilmaamayo ee yacni kufrigoodu yani kufaar miya maa loola macaamilaya mase yacni ta'wiilkooda cudurdaar u aho waa gaalnimo waxay ku kacayaan oo dhiig ay banaysanayaan laakiin maadaama ay ta'wiil ku banaysanayaan ta'wiilku ayaa maanic u ah in badan saasay ku tageen calina waa laga wariyaa radia allahu canhu ayb oo marka ma aynan gaalaysii jirin asxaabta badankood ayb alramiyatuna marka waxaa weeyaan almarmiyatu midii la ganay oo ugaartii waayn yaqtuluuna ahla alislaami waxay dilayaan dadka muslimiinta ah wayadacuuna waxay ka tegayaan ahla alawthaan kuwa asnaamta caabudo gaalada waa ka tegayaan muslinkay laynayaan lain ana adraktuhum lawallaahi in ana anigu haddii adragtuhum aan soo gaaro la aqtulannahum waan dili waan dilayaa qatla caadin caad sidii loo laayo alla u baabi'iyo kalan u baabi'in lahaa inuu dili lahaa marka qitaalu lkhawaarij culummadu waxay yihaahdeen waxay yidhaahdaan waa min baabi dafci saa'il oo kale waa iyagu waa weerar maadaama ay weerar yihiin dhibkooda si laysaga celiyo unbaa loola dagaalamaa haddii aynan weerar ahayn oo aynan soo weerartamin ma loo tegaayo waayo cali radia allahu canhu siirada cali ama si yani habkii uu cali ku maamulay sidaasay ahayd markay ka baxeen meel isku aruursadeen cali waa ku qaylin jireen in ilxukmu ilaa lilaahi bay dhihi jireen saxaabada waa gaalaysii jireen haddana cali juu yaan loo dhihin buu yidhi ilaa ayagu ay bilaabaan oo ay dadka laayaan markay cabdullaahi ibnu khabaab ay dileen ayuu cali weerar ku qaaday marka meeshaasaa marka waxaa laga fahmay ayaga la dagaalankooda waa lidafci waawaa waa difaac marka shartooda layska difaacayo haddii aynan ayagu weerar soo tegin de wax layska difaaca male waa layska dhaafaa khawaarijnimaduna marka mushkiladoodu waxay ahayd aayaadka qur-aanka dawaahir ku jirtay qaateen faham qaldan ayay saarteen waa ku shaqeeyeen marka waxayna ahayd marka in qur-aanka fahamkiisa asxaabta looga dambeeyo waayo iyagoo ay joogaan dadkii waxyiga markuu soo degaayay noolaay asbaabu nusuulkii aayadaha ogaay rasuulkii la dhaqmay oo joogay dhinac iska mariyeen annagaa saxanay dhaheen ayagaa iska fasirtay qur-aanka mushkiladu marka waxay tahay waa tafsiirka walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray dad baa idiin imaan doonaan yujaadiluunakum bishubuhaati alqur'aan waxay idiin deliishan doonaan qur-aanka meelaha isku eg-eg faxaajuuhum bisunan axaadiidta nebiga kula dooda fa ina asxaaba alxadiidi hum aclamuu bikitaabi illaahi dadka xadiidka nebiga yaqaana ayagaa kitaabka alle u aqoon badan ayb waayo qur-aanku waa xamaalu wujuuh habab wajiyaal badanaa lagu xambaari karaa macnaha dhabtaa waxaa la ogaa karaa qofkii sunnada yaqaana waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka de mushkiladu meeshay ka bilaabatay faham darada ayaa aslu kulli baliyatin waa faham daro diintii oo marka faham qaldan laga qaato dadku marka ahlu bidaca laba nooc waa nooc waa kuwa nebigu ka sheekeeyeyba sal ll ly slam oo iyagu dadka muslimkaa dhiigooday adnaa shubha ku bannaystaan qur-aanka inaynan fahmin ayuuna nebigu tilmaamay sal ll ly slam qeyb kaloo iyaga kuwaa marka hore oo khawaarijtaas waxyaabo macaasi ah ama macsi u eg ayay dadka ku gaalaysii jireen khawaarijtu qaybo kaloo marka waxaa ka waxaa jira iyaguna diintii fahamkeedii intuu ka dhumay oo ay wax gara waayeen asalkii diinta iyo nebiyullaahi moxamed wixii uu la yimidba garan waayaa jiro oo ayaga dadka ku takfiiriyo ku gaalaysiiyo asalkii diinta oo nebi moxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam tawxiidkii buu dadka ku gaalaysiinaya hadda laba dhinac waa ogaada marka kuwaan kuwaan dambe marka waxaa weeyaan ayagaa ka xun khawaarijtu waayo waxay wax ku gaalaysiinayaan ayaga wixii tawxiidka ahaa ee nebi moxamed la yimiday waxay u arkaan gaalnimo ama ay bidco adag u arkaan oo ay markaa dhiiggaaga ku banaysanayaan naftaada ku banaysanayaan oo ay gaalo waayo leeyihiin kuwaan kuwaas marka ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim lmunki wuxuu leeyahay waa kuwa marka ayagu cibaadaadkii alla lahaa qubuuraha iyo dadka owliyada ee qubuuraha ku duugan oo maqbuuriinta kuwa u sarfiyo oo u leexiyo marka la yidhaha war cibaadadan alla keliya iskale ilaahay keliya u qayshana arrintaasba dhahaayo waaba gaalnimo ama bidco ayb dadka kuwa noocaas oo kalea dadka ayaga ugu liito waayo wixii nebi moxamed dadka farayay ayagu u arkaanba gaalnimo kuwaanu laakiin macsi aan gaalnimo gaarin ayay gaalnimo u yaqaanaan labada waa qalloocan yihiin laakiin ninka tawxiidka wax ku gaalaysiinayaa daran waa alxaafid ibn cabdilhaadi sida usaarim asaarim lmunkiga uu ku tilmaamay waana arkaysaaba qof dhan bu wuxuu leeyahay yaa allah yaa allah inuu yidhi buu leeyahy qof aan waxba fahamsanayn waayo yaa allah yaa allahdiyo wuxuu tilmaamaa inay fahm darro tahay in yaa allah leeyahy oo ilaahay loo qayshado caarif maahan uu leeyahay qofkaas yaa allah dhaha ma gaarin beheera si ilaahay yani nin caarif bilaahi ah maahan buu leeyahay marka yaa fulaan ninkii dhahayaa saxsan uu ku leeyahay waxa noocaas oo kale oon asalkii diintiiba kala aqoonin kuwaas marka ayagu inay dad khawaarij ku tilmaamaan kadiban wazuuran ayaaba la yaab laho yani kasii daran iyagii baa maanta dhan khawaarij khawaarij khawaarij ayay sheeg khawaarijtu waxay noqotay wax uun af caamo un lagu kala qaadqaatay iska noqotay kaanamaa wax oo aqoon aqoon lagu dhahayo ma maba ahan bacdana wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaarin qala xadaanaa cabdالraحman huwa bnu mahdiy qala xadaanaa sufyaanu can اlacmash wa sufyaan thawri sufyaanka عن الأعمش عن خyثمة هو khayثمة بن عبدالرحمن بن أبي صبرة الجعفي الكوفي ثقة وkاna يرسل rwى lh أصحاب الكتب الستة عن سويد بن غفلة عن علي qاla سمعت رsuuل الlahi صلى اه سلم نبgaan mqلay yquل isagoo dhahayo meeshan marka waxay leeyihiin سويد بن غفلة عlي isagoo hal xadيiثu ka maqlaya la dhahaa hal xadiid oo keliya unbuu ka maqlo daara qطni wuxuu yihi lam yasixa lisuwayd bni gaflata can caliyin radia allahu canhu marfuucu ilaa hada اlxadiid xadiid marfuuca oo suweyd u ansaxay isagoo cali ka warinaa ma jira ilaa kan maaha can caliyin qaala samictu rasuul اlahi sal l slm yaquulu yakruju qowm dad baa soo baxaya fii aakhiri الzamaan aakhiri zamaanka soo baxaya axdaaثu اlasnaan da-doodu ay yar tahay ayb da-yaraantu marka iyadoo de waa qilatu tajaarib tajruba la-aan iyo waayo aragnimo la-aan unbay ka tarjamaysaa ee iyadu sideeda qofku madmuumkuma aha wuxuunan asagu iska dhigin ee ilaahay markaa uu ka yeelay ma ku ceebaysna ibnu cabaas nin da-yarow ahaa maca dalika kaana aclama ahli zamaanihi buu ahaa qofkuun hadduu dhalinyar yahay calaamad khawaarij waayo ma la dhihi karo qof weynaa noqon kara khawaarij ilma qof yarna waa noqon karaan soo ma fahmin waayahay kan aada hadda leedaha hadduu weynaado qof weyn ou noqdo maka baxaa khawaarijnimadii marka waxyaabaha marka cilalka aan mudaridka noqonaynin in wax lagu in wax lagu xiraa waa jahli waxna lagu saleeya ayb qoladan iyaga marka saanay u badnaayeen qilatu tajriba qilatu lfahmi ku jirtay dhallinyaronimadana taasaa inta badan la socoto macnaheedu marka nebigu inuu leeyahy qof kastoo dhallinyar waa saas in la leeyahay ma ahan saas na saasaan marka ujeednaa sufahaau laxlaami caqliyadooda yacnii maangaab ah cuquushoodu maangaabnimo ay ku jirto yaquuluuna waxay dhahayaan min khayri qowli lbariyati khalqiga qowlka waxa ay ku qowlaan ay ku hadlaan kan ugu khayrka badan marka dadku waxa ay ku hadlaan maxaa ugu kheyr badan qur-aanka ay akrinayaan marka qur-aankii bay akrinayaan waay macnuhu qur-aankaa qowlu naas a ma aha dadku waxay ku qowlaan ay ku hadlaan waxa ugu kheyrka badan oo qur-aankii allah ayay ku hadlayaan waen yatakalamuuna bibacdi alaqwaali alatii hiya min khiyaari aqwaali innaasna waa lagu fasiray dadka aqwaashooda ay dadku waxay ku hadlaan waxa ugu fiican bay ku hadlayaan an ilaahay ha laga cabsaday leeyihiin hadalla way ku hadlayan waqiila waxaa la yidhi huwa min almaqluubi waaye walmuraadu min qowli khayri اlbariyati ay min alqur'aani marka de qur-aanku khawaarijtu waa qur-aan akris badnaayeen laakiin fahamkii qur-aanka ka halaabay marka inay qur-aan akris badnaayeen ceebtu ma aha saa u qaadanin ceebtu waxay tahay inay iyagoo sidaa qur-aanka u yaqaana haddana hal aysan ka fahmaynin oo haddana dad fahamsan ay isku haystaan jahliga murakabka wa waxaa ceebta leh ee dadka qaar baad moodaa iyaga laftooda inay dhaha qur-aan akriska badan inay ceeb haddii la yidhaha war qofkan ka leexo waa qof cibaada saas cibaado badan ama saas yeelaayo waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha khawaarijtuba yaa ka qur-aan akris badnay nacam ee qur-aanka yaan la akrinin maaha macnaheedu nacam khawaarijaa akrisay ha akrinina qur-aanka saas ma aha nacam intaa iyadoo loo fahma naftirkeeda fahamkii khawaarijtoo kale ah nacam ayb ee dabcan qofku hadduu cibaado badan yahay haddana uu qaab yacni caqiide iyo dariiqadiisu ay qalloocan tahay dariiqadaas qalloocan dabcan waa waa taas waa wax foosha xun oo lagu naqdinayo marka marka imaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay hadalkaas wanaagsan soo ka hadlayo mithlu qowlihim in ilxukmu ilaa lilahi in ilxukmu ilaa lilah oo kale wاlmuraadu alqowl اlxasanu fi الظaahiri wbaطinuhu calaa khilaafi dalika daahirku waa war fiican baatinkuna waa khilaafsan yihi siyaalkaasay u macneeyeen meeshaan intay caliyo masaajidka joogo dariishadaha soo istaagaani in ilxukmu ilaa lilah ay dhihi jireen sidii cali inuunan xukunka alle rabin oo kale kamaa yamruquuna laa yujaawizu xanaajirahum ma dhaafayo yamruquuna min addiini bay ka baxaa ka siibmayaan kama yamruqu sahmu min alramiyati faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan faqtuluuhum dila oo laaya fa ina qatlahum dilkoodu ajrun faina qatlahum ajrun ajri waayo limanuu ajri u yahay qatalahum dilo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayb imaamu nawowi marka halkan wuxuu yihi yustafaadu minhu waxaa laga faa'iideysanayaa ana atahabuta wa quwata albasiirati takunu cinda kamaali الsini wa kahrati الtajaaribi wa quwa alcaqli wa hubsiga iyo basiirada aragtida dheer iyo inay la socoto da-da dhammaystirnaanteeda kulamaa qofka da-diisu kororto khibro iyo tajaarib iyo quwat lcaqli baa u ziyaadaya waayo markaa kuwan axdaath lasnaana lagu sheegaya wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu macmarin اlbasriy wahuwa saduuqun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita mxamed bnu macmarin اlbasriyu اlbaxraaniyu qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiyu qala xadaثna xamaad bnu salamata can اlأزrq bni qays wahuwa alxaariثiyu اlbasriyu hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu abu dawuuda wالnasaa-iy can shariiki bni shihaabi wahuwa alxaariثiyu اlbasriyu maqbulu rawaa lahu الnasaa-iy qaala kuntu atamanaa waxaan tamanin jiray an alqaa rajulan inaan la kulmo min asxaabi nabiy sal l slama ka mid ah as'aluhu can ilkhawaariji anuu su-aalaya khawaarij xaggooda falaqiitu abaa barzata aan la kulma fii yowmi ciidin maalin ciid ah fii nafarin min asxaabihi isagoo ku dhex jiro faqultu lahu waxaan ku idhi hal samicta rasuula اllahi sal l slam yadkuru lkhawaarija isagoo khawaarijta ka sheekaynaya nebiga ma maqashay qaala nacam samictu rasuula اllahi sal l slama nabigaan maqlay biudunaya labadeeda dhagoodaan ku maqlay wara-aytuhu bicaynaya labadeeda indhoodaan ku arkay utiya rasuulu llahi sal l slam nabigaa loola yimid bimaalin maal faqasamahu waa qeybiyey faacdaa man can yamiinihi waman can shimaalihi buu siiyey walam yucdi man waraa'ahu dadkii gadaashiisa ah ma uunan siinin shay-an waxba faqaama rajulun min waraa'ihi nin baa gadaashiisa ka kacay faqaala yaa muxamedu muxamedow maa cadalta fi lqismati qeybta ma aadan ku cadaalad falin rajulun aswadu nin madow buu ahaa madmuumu shacri tintiisa la baabi'iyey yacnii la xiiray calayhi thawbaani abyadaani laba maroodoo cadcad uu watay faqadiba rasuulu llahi sal l slam nabiga waa carooday qadaban shadiidan caro daran wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laa tajiduuna bacdii rajulan huwa acdalu minii aniga gadaashay ma helaysaan qof ani iga cadaalad badan uma qaala yakhruju fii aakhiri zamaani qowmun baa soo baxayo kaana hada minhum aada moodaysid kan inuuba ka mid yahay yaqra'uuna min alqur'aani bay akrinayaan laa yujaawizu taraaqiyahum kalxamahooda ma dhaafaayo yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiyati siimaahum calaamadooda adtaxliiqu xiirashada calaamadooda xiirashaa calaamad a marka la leeyahay aniyaduma waxay tahay in la xiirta ma banaana maa ka dhalanaysa maya qofku waa xiiro karaa laakiin iyagay calaamad un u tahay oo xiirashadaas ama waxaa laga yaabaa xiirashadu inay tadayun u sameynayeen tintay xiirtaan inay ka diin dhiganayeen ee tin in la xiirana waxaa looga diin dhigtaa uun marka ay cumrada iyo xajka iyo qofka marku joogo iyo tinta in la xiiro cibaado ahaan markaasay tahay laakiin tin xiirideed qofka hadday dan u tahayna waa xiiro karaa haddii kalena waa iska dhaafi karaa laakiin inuu ka dhigto isaga marka uu diin ahaan u sameynayo waxyaabahan yaa tanaduco tanaducooday tusay haddayba diin ka dhigteen haddii kalena iyaga calaamad ay leeyihinoo nebigu un kasii hadlay waaye qofkii ayaga aan fakarkooda qabin tintana xiirto wax dhiboy leedahay ma leh laa yazaaluuna marka dadka qaar calaamadahan iyo kala laga yaabaa isagoon fiirinaynin yacni juduurta rasmiga ee dhabta ee calaamadaha rasmiga isagoon fiirinino waxyaabahan keliya inuu iska fiiriyaa dhici karta ayb ayb marka dhow dad buu wuxuu leeyahay daa'ifadaas waa khawaarij daa'ifadan kale waa saan kuwan waa saan dad unbuu xukumaa marka wax ku xukuma ilaa yacni xataa duruqda qaarkood ay isku xukumeen yacni khawaarijnimo duruqda qaarkood khawaarijnimo inay isku xukumeen oo iyagii haddana ay dhiigooda qaarba qaarka kale ay bannaysteen marka dhiig la bannaysto oo lagu bannaysto dee yacni qof kastoo qofkan khilaafsan inuu bannaysto qadiim uu ahayba ayb isagoo marka qolo duruqdaa qolo kale ku shabahayo wuxuu yidhi nasrulmuuminiinka siimaahum taxliiqu kalwahaabiyati dariiqa saalixiyu sheegaa aad uu wax uga sheegay waqatlu waaxidin minhum khayru min qatli alfi kaafirin caatiya caadiya wax saasaa ku jirta siimaahum taxliiqu kalwahaabiya iyo waxyaabahaas waxaas marka isaga qoladan uu khawaarij ku sheegayana inay khawaarij yihiin iyo in kale dood waa laga waa ka waa ka furmi kartaa oo niqaashaa laga laga laga la gelin karaa kuwaan laftooda uu dulminayo dariiqada la-ah oo uu ku dulminayo maadaama dariiqadeenna aysanayno dariiqo kale ay yihiin dhiigoodaa bannaan iyo uu leeyahay gaal in la dilo waxaa ka khayr badan kuwaan in la dilo weliwi ka daran male waxaa la yaaba marka qof waxaas u qoran tahay inuu yidhaahdo dadka xadiidka nebiga ee akrinaya inuu yidhaahdo dadka dhiigga muslimka ad aada bannaynaysaan inuu adiga kugu soo tuuro ramatnii bidaa'iha fansallat nasrulmuuminiinka kaasaa ku yaalla hala yani marka middaasaa uba u baahan in laga garsoor falo ayb marka wuxuu yidhi laa yazaaluuna yakrujuuna ka zuuli maayaan inay baxayaan xataa yakhruja aakhiruhum ilaa kooda dambe uu soo baxo maca almasiixi dajaal ou la soo baxo faidaa laqiitumuuhum faqtuluuhum dila hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati khalqiga ilaahay iyo yani iyo khaliiqada dhammaantood khalqiga dhammaan yani ayagaa ugu shar badan hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati khalqiga kuwa ugu sharta badan weeyaan iyaga qaala abu cabdiraxmaan shariiku bnu shihaab laysa bidaka almashhuur saac mashhuur uma aha ayb qaala baabu qitaali lmuslim muslimka la dagaalankiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdirazaaq qaala xadahanaa macmar can abi isxaaqa can cumara bni sacdin cumar bnu sacdi bni abi waqaas waa isaga sidiis waa saduuq laakin maqatahu nnaas dadka waa u xanaaqeen waa u caroodeen likownihi amiira liljeyshi aladiina qataluu lxusein jeyshkii xuseen bin cali dilay isagaa watay oo amiir u ahaa arrintaa darteeda loo nacay marka ninkan cumar bnu sacdi bni abi waqaas mukhtaar bnu abi cubayd athaqafi alkadaab ayaa dilay isagana ayb tirmidi iyo nasaa-i bisa u wariyaan ninkan marka waa ninkii sacd bnu abi waqaas aabihiis oo caqiiq joogo ayuu arkay oo fitnadii iyo dagaalada ka dheeraaday sacad marka marku arkay ninkanoo soo socdo oo dameer soo fuushan ayuu wuxuu yidhi acuudu billahi min shari hada raakib ilaahu midkaan raakibkan shartiisaan ilaahu kaa magan galay markuu yimid wiilkiisiibuu noqday markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay uu yidhi dadkii mulki iyo madaxtinimay qeybsanayaan adiga halkaana iska fadhisaa maxaa kugu dhacay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay nabiga sal ll l slam waxaan ka maqlay in allaha tacaala yuxibu alcabda alkhafiya ataqiya annaqiya ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka qarsoon nadiifka ah alla ka cabsiga badan meeshaydaanaan isaga qarsoonaana ay dhaaf uu yidhi nih waxaan iyo shartaan igala tag cumarku marka kaasu ahaan qaala xadahanaa sacdu bnu abi waqaas ana rasuula اllahi sal l slama qaal qitaalu lmuslimi kufrun muslimka la dagaalkiisu waa gaalnimo waa kufrun duuna kufrin haddaan la xalaashanin wa sibaabuhu lacaytankiisana fusuuqun waay wabihi qaala akhbarana maxamed bnu bashaar qaala xadahanaa cabdiraxmaan wa ibnu mahdi qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa qaala samictu abalaxwas can cabdillaahi qaala sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xakiim wahuwa almuqawim abu saciid albasriyu hiqatu xaafidu caabidu musanif abu daawuud iyo nasaa-i bnu maajah baa u wariyaan qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy can shucbata can abi isxaaqa can abilaxwas can cabdillaahi qaala sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun faqaala lahu abaan ayaa wuxuu ku yidhi abaa isxaaq amaa samictahu ilaa min abilaxwas abilaxwas maaha cid kale kama maqlin miya qaala bal samictuhu min alswad wahubayra ayaanba ka maqlay iska badaa isaga wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can abi zacraa abu zacraa camru bnu camrin ayaa la yidhaahdaa aw camru bnu caamir ayb ibni malik ibni nadlah aljushamiy hiqat can camihi abilaxwas can cabdillaahi qaala cabdullahi bni mascuud sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun waa mawquufun calaa cabdillaahi hadda xadiidkan kii horena saasuu ahaa oon soo dhaafnay wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wahbu bnu jariirin qaala xadaanaa abi jariir bnu xaasim qaala samictu cabdilmalik bna cumayr yuxadiuhu can cabdiraxmaan bni cabdillaahi can abiihi ana rasuula اllahi sal l slam marka cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni mascuud can abiihi cabdillahi bni mascuud ana rasuula اllahi sal l slama qaala sibaabu lmuslimi fusuuqu waqitaaluhu kufru qaala bihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaana bnu xadaana bnu cadiy waa adiy ibnu abi ibnu abi cadiy maxamed bnu abi cadiy can shucbata can zubaydin qaala qultu liabi waa'ilin baa waxaan ku yidhi asamicta cabdallaahi yaquulu can اnabiy sal l l slam isagoo dhahay qitaalu lmuslimi kufrun wasibaabuhu fusuuqun qaala nacam waa maqlay buui isagoo nebiga u koryeelayo ayb labadan xadiid madbuucaadka waa ka dhaceen wa bihi qaala akbaranaa moxamed bn musanى qaala xadaanaa moxamedun qaala xadaanaa shucbat can mansuur can abi waa'il can cabdillaahi can الnabiy sal l slm qaal sibaabu lmuslimi fusuuq waqitaaluhu kufrun labadan xadiid madbuucaadka kutubta badanaa ma qorayaan laakiin nusaqa waa ku jiraan ayb tuxfaha iyana waa sugaa wbihi qala akbaranaa maxamuud bnu haylaan qala xadaanaa abu dawuud qala xadaanaa shucbatu qaala qultu lixamaadin xamaadkan waa xamaad bnu abi sulaymaan sheekhu abi xaniifa samictu qultu lixamaadin baa waxaan ku yihi samictu mansuuran iyo wasulaymaana wazubaydan yuxadiثuuna can abi waa'il can cabdillaahi ana rasuula اlahi sal l slama qaal sibaabu lmuslimi fusuuq waqitaaluhu kufrun qaala wuxuu yihi markaa man tatahimu maxamed haddaad tahay adiga yaa tuhmaysaa buu yihi marka atatahimu mansuuran atatahimu zubaydan atatahimu sulaymaan acmash qaala laa maya buu yihi walaakinii atahimu abaa waa'il laakiin abuu waa'il baan tuhmayaa buu yihi warkaan marka macnihiis muxuu yahay warkaan macnihiis waxay tahay xamaadu bnu abi sulaymaan irjaa-a ku jiray axaadiidtanna axaadiidta irjaaga radinaysa waay waayo wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun marka kufrigana ayagu dabcan murji-adana marka iyaga kufrigu waxay arkayaan sidaan ahlu sunnaha u qaybinayaano kufrin duuna kufrin ama yani kufri mukhrij labada inuu uqeybsamay ima arkaan marka waxay leeyihiin madhab ulkhawaarij baa meeshan ka dhadhamayo haddii qofka kabiiro lagu gaalaysiiyo kufriguna waa iyagu unkii diinta looga baxayo bise u yahay ad waxaa ka dhalanaysa de madhabtii khawaarijta u daliil u noqonayaayo macsi qofka in lagu gaalaysiiyo ama kabiira laakiin sidaa maahanoo kufrigu kufrun duuna kufrin waa ka bukhaari iyo baabeynaayo oo ahlu sunnaha marka kufrigay laba u kala qaadan akbar iyo asqar sidaasay markaana shubhadaas uga jawaabayo wabihi qaala akbaranaa maxamuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can zubaydi can abi waa'ilin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lah sal l slam sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun qلت لأbي wائل أnta smctه mن cbd اللahi qاla نcم وbه qال أخبرnا محمud بن غyلان qال xdثna معاaوyة qال xdثna سفyان عن منصuر عن أbي wائل عن cبd اللahi qال qala رsuل الlه صلl ل sلم sbاb المسلم فsuuq وqtاlه كفr وbه qال أخبرna qتيبة بن سعيد qال xdثna جرير عن منصuر عن أbي wائل qال qala cبdاللahi sbاb المسلم فsuuq وqtاlه كفr وbه qال أخبرnا محمد بن العلاء عن أbي معاaوية عن الأعمش عن شhقيq وأbو waئلka شhقيq عن cبد اللahi qاla qتاaل المؤمن كفر وسباabه فسوq هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيiنا محمد وآله وأصحابه